sidii aynu ku ballanay yawma timaasa waxaynu insha allahu kelimaadka o dhan dhammaan adaka iyadoo si toob kooban bal aynu u qaadan doono ilaha ugu muhiimsan amaba waktigan xaaligaa loo baahan yahay inaynu in wax laga idhaahdo sida dahabka iyo lacagta iyo baaxamshtariga iyo waxyaabahaas oo kale zakadu waxa ay kamid tahay de sidaynu ogsoonay arkaan islaamka waa tiirarka aada iyo aada muhiimka waaweyn islaamkuna waxa uu mucaalasho ku sameeyey ama uu daweynayaa shaygan la idhaahdo faqriga inuu isaga laftiisu dhibaato weyn yahay buu arkaya islaamka waxaaba taa dee daliilkuugu ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan gelay kolka uu ka magan gelayo bakaylnimada iyo cudurada xunxun iyo kolka uu taa ka magan gelayo cadowga faqrigana waa raacin jiray oo uu ku darayay haddaba islaamku isagoo taa daweynaya dariiqooyin badan buu ku daweeyey faqrigaas sidii looga takhallusi lahaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo lagu dhiirinayo qofka kasabka iyo wax soo saarka inuu wax soo saar qofkii la yimaado oo aanu noqonin qof caasi laho da iska caasisa oo cidna uun fadhiista laakin waa inuu si uu isagana u anfaco waxaanuu soo saaray dadka kalena u anfaco iyo cidduu ka mas-uulka yahay wax soo saar baa islaamku ku dhiirin gelinaya qofka iyo kasabka xalaasha tamshu fi manaakibiha wa kulu min risqi saqataga baa ilahay uri faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard markaa cibaadada dhamaysataa shaqo taga oo socda dhulka nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofkii waxa u diidanaa xataa inuu fadhiisto dee dadka uu dawarsado kaa wuxuu lahaa inuu miskiin de qori qaato faashkiisa oo uu buraha iska galo xaabo soo gurto dabeedna intuu idiyo dadkana uu ku anfaco sida uu biishado ayaa uga fiican inuu cid wax weydiisto iyadoo laga yaabo in ama qofkii la siiyo ama looba diidaba siyaabaha uu faqriga u cilaajinayo islaamku bay markaa sekadan waajibinteeduna kamid tahay oo sideedaa qole aada aragtay qur-aanka suuratu tawba ilaahay uu ku sheegay sideeduba waa dad baahano faqrigii laga daweynayo ama laga cilaajinayo sideedaa meelood si uga baxo markaasaaba dabeed dadkii hayntooda fiicneed ama waxayy baaba farad laga dhigayba sekadan waxa uu dirayay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi mucaadi ibnu jabal la idhaah yaman buu u dirayay dadka halkaa joogaa buu i waa dad ahlukitaaba aada u tegeysaa marka horeyna waxaad ugu yeedhaa shahaadateynka shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah hadday taa kaa yeelaan oo ay aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay ku waajibiye habeenkii iyo maalintii shan salaadood taana haddii ay aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay ku waajibiyey seko tu'khadu min agniyaahim waturaddu calaa fuqaraahim aw ilaa fuqaraahim waa seko oo laga qaadi doono kuwooda maalqabeenka ah oo laguna celin doono dee kuwa fuqarada ah intoo iyagii laga qaado o laga ururiyo intoodii waxaysay ayuunba haddana dib loogu bixinaya sideetaa qole aayaddu ay sheegto isla iyagiia markaa kolleyba iyadoo dee waajib loogu lahaa inay wax siiyaan haddana dee shaygan faradka sekadaa dadkaa la siinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka waramayay in la faray dadkan in la dagaalamo ilaa intay arkaan islaamka gudanayaan sekadiina waa lagu daray ilahay baa yihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha waxaad ka qaadaysaa dadkan seko oo aada ku nadaysinayso oo iyaga iyo maalkoodaba ilaahay uu kaga safaynayo dunuubta tasfiya sidaa biyaha la ysugu maylo iyo saabunta ayaa ilaahayna markaa waxaan ay bixiyaan dadka uga nadiifinaya dunuubta sifaadka dadka muuminiinta ah qur-aanka dhexdiisa haddaad akrido in fara badan bay kusoo noqnoqonayaan iyadoo ilaahay uu xidhiidinayo asalaatu wazaka aada bay usoo noqnoqonaya ina almuttaqiina fi janaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun wafi amwaalihim xaqun lisaa'ili wlmaxruum wafi amwaalihim xaqun lisaa'ili wlmaxruum kii markaa wax weydiisanaya kii iska aamusnaan labadaba xaq cayiman ayaa xoolahooda ugu jira oo uu ka sugaya qaad qofkaa baahan ama ha weydiista ama haba ha iska aamusee laakiin xaq cayiman bay ku leeyihiin xoolahooda wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah ulaaika sayarxamhum allah wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa sifooyinka dadka mu'miniinta ah waxa wey inay salaada iyo sakada isku daraan iyagoo aan kala reebayn waxa ilaahay uu ka waramay adduunyadan iyo udhiibidan dadka dee udhiibay khilaafadeeda iyo hogaaminteeda markaa dadka mu'miniinta ah kolka hogaaminta dhulka ay yeeshaan miisaadkooda iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa kamid ah aladina in makannaahum fi lard aqaamuu asalaa wa aatawu zakaa wa amaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilahi caaqibat lumuur sifooyinkooda waa inay soomka iyo salaada iyo arkaan islaamka aanay fudaysanin waxa haddaba tarhiib adag uu ku soo arooray macnaha ciqaab adag waxa loo yabaay qofka intoo ilaahay xoolo siiyey oo sakadii ay ku waajibtay xoolihiisa aan ka bixinayn toolxumo weyn buu leeyahy kaas adduunyadana waa ceebaysan yahay akhirana cadaab ilaahay wuxuu hi waladina yaknizuuna adahaba waalfidata um walaa yunfiquunaha fi sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim yuma yuxmى عalayha fi naari jahannama fatukwa biha jibaahuhm wajunuubhm waظuhuurhm hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun dadka dahab iyo lacag ilaahay uu siiye dabeetana qarsanaya ee qufulanaya ama bangi ha ku xidheen ama qasmad dee xidhaya un lagu ibtileeyey un inay xanidaan kuwa aan ku bixinaynin meelaha khayr kale iyo meeshii la faray cadaabka dhul ugu bushaareen maalinka intoo dahabka iyo lacagtii la balballaadiyo oo dabeetana safeexada laga dhigo siduu nabigu sheegay lagaga gubayo jirkooda afarta qabcadood uu leeyahay qayb hore qayb dambe iyo labada koole ila jirkeena waa afartaa qaybood aayadda qur-aanka ilahay waxau ku sheegay fatukwa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum afarta dhinacba waa laga gubaya macnaheedu waxa wey meel la looma fayoobeynay wixii uu kaydsanay baa lagu ibtilaynaya markaasa waxaa kaga daran hadalkan cadaabka ah oo laleeyahay wixii aad kaydsanaysa weeyaan dhadhamiya dee kulaylkiisa haddaad filaysa inuu ku macaanaado oo sidaa u kaydinaysay kulaylkanuu dhalae bal dhadhami ilaahay baa sidaale waa adag xadiid saxaaynka ku jira nabigu waxa uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa xadiid dheere habka loogu cadaabayo dadka zakada ku adayga habka loogu cadaabay marka haddii uu geel lahaa iyo hadduu ari ahaa iyo hadduu lo ahaa wixii sakadiisa ku bakaylayba salaabta qiyaamaha isagoo wada shilis oo wada fara badan oo waxba ka maqnayn ba ayaa ilaahay isu soo tubaya xoolihi wuu soo tubaya dabeetana kii sakadiidka ahaa unbaa la jiifinaya kolla way sii jiirayaan kolla way soo jiirayaan fii yawmin kana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin oo dherarkiisa uu leegaya konton kun oo sanadood baa kolba dhan loo jirsinaya dahabkiiyo lacagtiina dee sidaa aayaddu ay sheegtay iyagana saseexadaa looga dhigaya mar kaluu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam in lagaba dhigayaba mas nooci maalkaa maska laydha ama abeese weyn oo kale ayaa laga dhigayaa maalkii isaga ahaa ee uu ku bakaylay qofkani sakadiisa uu ku aday markaasuu nabigu lahaa man aataahu allahu maala falam yuaddi zakaatahu mutila lahu yawma alqiyaamati shujaaca naqra qofka intuu ilaahay xoolosiyaan sakadiisa bixin ilaahay mas galaalan buu ugu soo ekeysinaya xoolihiisi mas galaalan abubidaar tegay oo macnaha waxaa looga jeedaa suntiisa ayaa aada u fara badan markaasaa madaxiina hoolmay sunta uu leeyahay farabadnaanteeda lahu zabibataani yutawiquhu yawma alqiyaama marka waxaan u leeyahay laba micyood oo aada u dhaadheer oo suntu si toosa uga baxay meeshan dee masku waa kan kasii daaya micyaha marka labadaasu aada u dhaadheer buu leeyahay markaasuu dabeetana qoorta iskaga marayaa waa dee taa aayadana ilaahay uu ku sheegay aayaddii goortii dhaweysa aan soo akriye fayutawaquna maa bakiluu bihi yawma alqiyaama qoortaa loogu duubayaa bay aayaddu leedahay wixii ay ku bakayleen marka xadiidkuna waxa uu fasiraya waxaa qoorta loogu duubaya inuu yahay maalka iyo mas laga dhigay waxloo dhaga waa xaqaaiq nabi maxamed uu imaamaya calayhi salaatu wasalaam wahuwa shaasiqu lmasuuq waa kaa runta sheegaya isagana dee markaa ilaahay sina u rumeeyey isaguna ummadda runta usheegaya marka labadaa dabeetana biyo buufle lihzimatay ayuu ka gelinaya labadaa dee qofkaba xoolahaba marka la galo labada bay dhintaan labadaa biyo buufluu ka gelinaya halkaasuu ka waraabinaya sunta markaasaa waxa uu leeyahay ana kanzuka ana maaluk ana kanzuk ana maaluk kii adkaysanaysibaana xoolahaagiibaana asu ku celcelinaya waa cajaaib wey musiibada faraha badan buu haddaba leeyahay qofka ku adaygaya xoolihii ilaahay uu siiyey la yidhi wax yar ka bix boqol kiiba in yar ayuu ahaa boqol kiiba laba iyo badh wax aada u yar wey lama odhan rubuc bixiyo lama odhan in maalkii tulus bixiyo laakin waa in nisbadaa yar baa lay bixi marka haddii dee xaaladiisi ay noqoto intaa sekadaa un inuu dib u milicsado maalkay kasoo baxdayna aanu eegin waa mashaakil weyn wey islaamku sidee buu arkayaa qofka dadkan sideedda ah ee layidhi xaqooda sekadaasi iyo qofka diida ee maanica noqda maanican isagaa waxaa la leeyahay sekadan keen wuu diiday dadka muslimiinta ah markaa mas-uuliyiin ayaa odhanaya sekadii keen waa diiday qofki oo imaamkii muslimiinta ka qaaday haddii uu diidana waa lala dagaalamaya markaa abubakar sidiiqba siduu sameeyey radia allahu canhu iyadoo jihaadkii sugayo cadowgii halkan fadhiyo gaaladii ay xaggan joogaan ayuu ihi badanta kuwanaan ka bilawno kuwanaaba islaamkii dhan dhan faruurayeen markaasaa kuwii sakadiidka ah laga bilaabay ilaahay hogaansamayeen ee nabiguna waxa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaan gaalnimo ula dagaalamo ayaa lay amray oo dee gaalnimo ay sameeyeen awgeed ilaahay shahaadanayaan ay salaadiiyo sakada bixinayaan macnaha arkaan islaamkii oo dhan markay taa sameeyaan nafti iyo maalba way iga ilaaliyeen oo waxba yeeli maayo aynu usoo tarkiibkii iyo tarhiibkii zakada iyo xukmu adaa'iha haddaynu intaa kaga soo gudubno bal aynu usoo tallawno y yaa lagu yeelanayaa sakadii waxaa lagu yeelanayaa qofka muslimka ah ee xorta ah ee qadarta kagal ahaya waa quyuud dhowra hadaanu dee muslim ba ahayn tawxiidkii baa laga doonaya haddii markaa adoon uu yahayna dee xoola ma haysto qofkan isaga ah oo waxba ma milkisana almalik linisaab marka laleeyahy qadarka kagala ilamoodiyo noolba waynu sheegi doonaa qadarka kusekoobaye waxani waa inuu yahay wax sakagala oo dee xoolo saka kuwaajibaysa waa ina haddaba xoolihiisa marka uu maal ka bixinayo sekada laba shardi baa loo xidhaya shardiga u horeeya waxa wey an yakuna faadilan can xaajaati daruuriya waa in dee uu dheeraad ka yahay masaariiftiisa laakin hadii uu yahay wixii uu markaa biishanayay dee maba si maba joogayaba u soconay shardiga labaad laba iyo toban bilood waa inay usoo wareegaan laba iyo toban biloodna waa inay usoo wareegayaan waxaanila wax sakagala waa inuu yahay waxaa laga yaabaa mararka inaad isweydiin karto dee qofkii masel ama waala amaba sabigaba ahaa xoolahoodii sitay noqonayaan ilan isaga shuruudii laguma darin qofkan inuu mukalaf yahay iyagana waa lagu yeelanayaa sakadii maalan kii dee waala majnuunka ahaa iyo kii sabiga ahaa xoolihii ay lahaayeen iyagana sakadii dee iyagu sidooda kale aafa ugu dhacdee dad iska labanoo waxayse weeyaan kuwa iyagoo aan waxba haysana soo siiye nisbadii yarayd usoo sharay waxaa laga sharay iyaga oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa qofka xoolaha un mas-uul ka ah yuu iska dhigin uu ku xidhin qansada si aanay dee sakada u dhamaynin laakiin dee ha ka bixiya sekada sekadii ha ka bixiya xoolaha agoon marka xadiidku duruq badan oo xoojinaysu leeyahay ilaa heer uu ku gaadho dee in la xujaysto caasha radia allahu canha agoon bay hayn jirtay waana xaaskii nebiga macrifo dheer bay uleedahay sunaha nebiga fahamkii dee aayaadkii axaadiistana si dheer bay u garanaysa marka agoonta xoolahooda sikadun bay ka baxayn jirtay tukriju zakaata aytamin kaanuu fii xijriha kii walaana isaguna de waa saas oo kale oo qofkii dee waa loo maamulaya un xoolahiisii sekadiina waa laga bixinaya wixii uu diin u baaqo waa laga siinaya waa lagu shaqaynaya laakin kolleyba xaqii miskiinku ku baaqan maayo xoola dadkii zakada lahaa saasa zakaat waxaa kaloo iyadana bal hab masaa'ila ayaynu uwadi doonaaye isweydiin la qofkii haddii uu dee dayntiisiba ay ka badato xoolihiisa sidee la yeelaya isagana iska dhici kartaa qof see lagu ogaa inuu waxaysta ama tijaariya oo waxuun isweydaarteen sicirbarra iyo wax dee ku dhacayba sida beryahan dambe iskaba badan wuxuuna isweydaartayba markaa dayntii iyo iyo xoolihiisiiba oo dayntii baaba badan marka dee zaka laguma yeelanayo waxaan daynta ah muflis baa la idhaha dadkuna iska siiyo dal xoolahood buu ninkan hayaa haddii saka lagu leeyahayna ha iska jaro inta dayntaa marku sakeynayo qaybtaa dad baalahoo ka bixinaya marka hebeladaa iyaga ee wax ku leh ayaa ka bixin doona waxane isagu ha isaga jara iyaga laa sadaqata ilaa can dahri ghinan tu'kadu min agniyaaihi waxaad arkaysaa nusuustu inay celcelinayso ereyga ani ani aninima marka la idhaha qofkani waa inuu haysto wey laakin haddii dayn ba lagu leeyahay de horta waxan waa inuu ka baxaa xaqu dee qofkii meel kama jiro almowt waxaa laga yaabaa iyadoo dee xawlkiina uu soo wareego sekadii ay ku sugnaato in uu waktigiiba ka dhamaado dabeetana uu dhinto maxaa la yeelaya de xoolii waa in sekadii laga bixiya kuwii dhexlaya inay kusoo haliilaan ay qaybsadaan markiiba maaha sababta waa inay wixii dayn lagu leeyahay ama ilaahay ha ku lahaado ama dee cid kaleba ha ku lahaado waa in laga bixiya horta azaka nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ku uli hooyaday way dhimatay markaasoona waa lagu lahaa maka qaleeya haabu fa dayn ullahi axaqu an yuqda ilaahay dayntiisa ku haboon in la bixiyo daynta ilaahay way ku haboon tahay hore in laga bixiyo oo aan la isku dayn doorkeeday ku leedahay sekada niyadu qofku marka uu bixinayo waa inuu iska dhiibaa unba mise waa inuu niyoodo maya waa inuu niyooda rukni weyn wey soomkii salaadii xajkii acmaashii ay lamidka ahayd arkaanislaamka ahay ee mid waliba niya u baahnay inay sadaqadii sunaha ay tahay inay tahay hadiyad iyo hibo inay tahay seko maxaa kala saaray dee waa inuu niyoodaa qof inama alacmaalu binniyaat wainama likuli imri'in maa nawa marka niyadaasi waa muhiim goormu niyoonaya bay culimadu isweydiiyeen niyadii isla garanaya ma waktiga uu farzinayo macnaha gooni u soocayo sekadii yaasha ahaato xoolo nool ha ahaato markaas ma niyadu shardiga mise marka uu gacanta ka gelinayo qofkii dee mutaystay waa laba wakti labadaba culimadu way sheegeen laakin labadaba isku dar si aan dee muranba kugu iman markaad wixii gooni u soocaysana aad gaar udhigaysana inay sekadiisa niyood kiilaha markay aad siinaysana dee iyadana niyood labadaba cinda alifraad wa cinda alnazci wa cinda aada ila lmiskiin inaad u sheegtaa qeyd miyay tahay qofkii marka oo aad tidhaahda hebelo waa sekadii ee guddoon mise waxa qayda un inaad siiso mar haddaad adigu niyootay inaad siiso ayuunbaa muhiima ayay leeyihin aimadu wad siinun dabeetana adigii mar haddaad niyootay sidaha ku baxay mar baa laakin laga yaabaa in sheegid la-aantaas ay wax kuu soo duwdo oo marka sekadii mucajala sida aynu sheegi doonaa in lasii qadimi karo sekada marka haddii aad sii qadinto sekadii oo qofkii sii siiso oo hadhow marka sanadku uu dhamaado lagugu yeelan waayo kar waxaad ugu leedahay inaad kala soo noqoto laakin waxaad kala soo noqon karaysaa markaad usii sheegtay sekad inay haddaanaad uga sii sheegin kalama soo noqon karay sekadii waxaa jiraya waqt lwujuub iyo wujuub lada masel labiya tobankii bilood marka ay soo wareegaan waxaa la idhaahdaa waqt lwujuub ayaa la idhaha waktigaasi way kugu waajibtay sekadii mal hadii labiya tobankii bilood ay soo wareegeen xawlkii u dhamaaday kolka wujuub ladana goormuu imanaya macnaha inaad dhiibtaa goormay waajib tahay marka waxay isugu ka agaagaan ee maalkii aad gacanta ku dhigto amaba aada ag tagto laakin hadii aad gacanta ka anaad gacanta ku hayn xoolihi dabada ku maqantay ama aad ka durugsan tahay dee marka qofkii lagala xisaabtamaya waxa wey markuu maalkii ag tago waktigiina ha dhamaado isagiina awood ha u yeesho xoolihii inuu dhiibo waan u wakiilan karaaba de ada-uhaa waqt lwujuub kallayba se way fiicantay goorta ay kugu waajibtay inaana dhaafo sekadii labiya tobankii bilood marka ay soo wareegaan ee sekadii lagu yeesho waxba hala habsaamin hana la meeraysanine iska dhig kolka ah oo ciddii lahayd intood isugu yeedho ku qaaraji sababtuna waxa ay tahay dee nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam maa khaalat sadaqatu maalan maa khaaladat sadaqa maalan qofu ilaa ahlakat sekadu haddii ay xoola ku raasuqday ku jirto un way cuntaa geelii baa noo badan waayay bay ku odhanaya reer hebel laba fadhi bu ahaw naga malay halaa ka soo haray e maxaa cunay waxaa cunay dee siduu lahaa waa qaalintii ina heblaaye bal iska sii yar dugso casaankeeda iyo muquunin kari mayd ayaa dabeetana dee finish uu sanadkii dambe wa waxaa ku dhacay wax la garan waayada marka xoolaha way halaagtaa buu nabigu leeya sekada sekada way halaagaysa markaa laga dadejiyo waxaa kaloo iyaduna islaamku ogol yahay ile sekadana waa gurmadkaa deg degaaha loo samaynayo bulshada qaybahooda kala duwana baahane atacjiil baa loo ogolyahay inuu qofkii dadejin karo masal sanadka dhexdiisaba inaad qaab sii bixin karto sekada kamida ama xoolaha nool ha ahaato amaba moodkii ha ahaato waxbaad sii bixin kartaa waxaa laga yaaba masaakiinta qaarkood oo dee sida kale aad wax qofkii wax u quri waaye amaba wax buuran uu siin kari waaye inuu sekadii dee wax buuran ka siiyo in loo ogolyahay oo uu sii bixin karaa marka tacjiil baa la idhaha kolka aimadu way banaynaya wax iska jaaysa wey nabigu calayhi salaatu wasalaam istaslafa sadaqata alcabaasi qabla maxiliha wuxuu kasii amaaday nabigu adeerkii cabaas oo deen maan lahaa sekadiibuu kasii amaaday intaan waktigeeduba gaadhin oo ihi cabaaso waa u baahan noo masaakiintii baa rabe bal soo qadina leh markaasuu kasii qaaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam miskiinka waxaa la doorka la gudban uu yahay amaba qofkan ka qaadaya sekada saaxibulmaalka ka qaadaya inuu u duceeyo ilaa wixii wanaagsan ee macruufahe qofku uu sameeyo farad iyo sunno mid kasta haadee haddii lagu hambaliyeeyo oo loo duceeyo ogaba wuu sii dhiiranayaa qofka qalbigiisiina wuu sii samaanayaa shaygan macruufnimadiisiina aada buu sii dareemaya ilahay baa yihi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakaru lahum seke ka qaad dadkan aada ku nadiifinayso una ducee ducadaadu deganaansha ayay u tahay markaa qolyihii uu ka qaadayay nebigu waxau lahaa allahuma salli calaa aali abi awfa qolyahan magacaa la yidhaahdeen sekada ka qaaday ilaahay oo u duceeya dawaqba waxaynu usoo gudbi doonaa xoolaheebay ka waajibaysaa sekadu ilaa sideed nooc buu islaamku arkayaa in laga bixiyo sekada oo xoolaha dadku haystaan kamid a dahabkii iyo lacagtii midhihii beeraha kasoo baxayo in ujeedno wixii raashin laga dhiganaya iyo dee nakiishii iyo cinabka ganacsiga alaabtiisi iyo xoolihii noolaa macdantii laga soo gurayay buuraha iyo dhulka iyo batroolkii iyo rikaaska waxa la idhaahdo oo ah maal wakti hore intoo la aaso jaahiliyadii la aaso dabeetana lasoo helay maal uu qofku helo muslimiintu lahayn laakin cid cidna la garan laayaan wey dafin aljaahiliya sideedaa nooc weeyaan bal aynu usoo gudubna markaa dahabka iyo lacagta habka ay usekoobayaan iyagu amaba qadarka sekada ay kaga baxayso waxay sekadii kaga baxaysaa lacagtii markay gaadho laba boqol oo dirham dahabkiina markuu gaadho labaatan dinaar marka uu gaadho cishriina dinaar laba boqol oo dirham iyo labaatan dinaar markaa berigii hore waxaa jirayay waxaa lagu isticmaali jiray dahabka iyo lacagtaba dee dhururi ahaantooda sidii inaguba qadaadiicda aynu isticmaali jirnay dee waa laga isticmaala in qawlo badan qadaadiicda qadaadiic baa la isticmaali jiray qaarkoodna yihiin dahab lafti qaarkoodna yihiin lacag ay yihiin ayaa la isticmaali jiray marka dee wuu sii tatawuray tacaamulkii loo yeelanay iyo isticmaalkoodii baa si yaraa tatawuray markaasaa masel galbeedka oo kale waxaa la isticmaalay in lacagtii faraha badnayd ee cuslayd la iska dhigo bangiyada oo qofkii hadduu siito labaatan dinaar afartan dinaar hadduu siito bangiguu iska dhigaya bangiguna sukuuf yar buu siinaya awraaq yar waa uu leeyahy hebel intaasaa u taalla bank waraaqdaa yar baa masel ugu qoran albank ayaa wuxuu sheegaya cadaynaya hebel in intaasi ay u taallo oo dahaba ama lacagaha ay u taallo bank marka waraaqihiina qaarna dahab bay matelayeen qaarna wara waxay matelayeen lacag waraaqaha laftigoodii baaba aada loosii isticmaalay la isa siiyey dabeedna waraaqihii baaba waxay galeen halkii dharoodida laga isticmaalayy ayay galeenba oo mucaamaladii baaba xaggii waraaqaha u wareegtayba ilaa iyo hadda wa inagan markaa sidii ku sidana waraaqaha mararka qaarkoodna dee jeeg bay sii noqotay mararka qaarkood boorooyin bay sii noqotay waxaan oo dhan waa fudaysigaa dhururigii dahabka ahayd kii lacagta ahayd silfarkii saafid ahayd la iska fudaysto la iska dhigay haddaba labadan boqol oo dirham uu sheegayo de islaamku ama nabigu calayhi salaatu wasalaam ka warramay iyo labaatan kan dinaar kuwa qadaadiicdaaba ahayd dirham kan dee imika magaca loo yaqaano ma ahayn bal aynu haddaba horreysiina dahabka isaga warkiisa wuu iska cadi oo de imikaba waa la helayaa meel walbana waa yaala labaatankii dinaar wuxuuna ay u dhigmaan baa laleeyahay kolkii garaamaaskan loo rogay garaamkeenan de imika la isticmaalo shan iyo sideetan garaam bay noqdeen labaatankii dinaar markaa shan iyo sideetankii garaam wuxuuna laga bixinayaa un rubuculcushur rubuculcushur boqolkiiba labiyo barun baa laga bixinaya marka wuxuu noqonayaa laba garaam iyo wax yar iyo boqol iyo shan iyo labaatan eejaabsiya laba garaam iyo wax yar marka haddaba dahabkii ama dahabla ha ahaado ama islaan dahab burburan haysato oo iska kaydsanaysa ha ahaato amaba dadka qaarkood oo dee lacagtan isbedelaysa ka yaabo dahabka shabaabo waa tiraane iyo waxaan lahayaa dahabnimo uu yahay waa in dahabnimo lagaga bixiya oo qofki hadduu kun garaam haysto dee wuxuu boqol kiiba labiyo bal rubucul cushurkii unbuu bixinaya qof oo dahabnimo waa inuu ku bixiya haddii uu diidayo kiisan inuu jejebiyana dee mid fraction oo meelaha jaban ha usoo iibiyo dahablayaasha ha kusoo iibiyo laakin taasi iyaguna dahablayaasha ha kasi iibsaday waa cayntaa la rabaa in laga bixiyo xoolihii noolaa iyo lacagtii iyo dahabkii iyo midhihii beeraha mid walba waxaa laga bixinaya caynta qiimaha lagama bixinayo qiimaha waxaa laga bixinaya tijaarada unbaa wixeedii qiimeyna lacag lagu bixinaya lakin waxaan kale waa in cayntii laga bixiya miskiinkii adu dahabnimo kusi dabeetana meeshu doonaya hala maro isagoo ciduu doonaya hakaysa kii dahabku saasa isaga dhibyata muran dheeri waxa uu ka joogaa lacagta lacagtii garanaysi la sheegaya labada boqol oo dirham inaynaan hayn maxaa lagu qiimeynaya iyadana asaa markaa hadal dheeri ka jooga culimo badane waa kuwa leh dee qadar bay usameeyeen masala waxay leeyihiin lacagta riyaalaadka sacuudiga oo kale toddobiya labaatan riyaal shan boqol iyo shan iyo konton qirshi oo misriya waxaasay sheeg inahaasay sheegaan waktigaa ay kutubahooda ku qoreen riyaalaadka inay intaa noqonayso oo waabay isbedeleen haddana oo lacagtii baa sii qiimo dhacday isbedel baa yimid wey masalada marka uu qardaawi dee ka hadlayo waxa uu rajaxaa niman mucaasiriin oo badanna waa kula socdaane in lagu qiimeeyo shan iyo sideetankaa garaamo dahaba in lagu qiimeeyo oo la idhaahdo shan iyo sideetankii garaamo dahaba lacagtii qofku marka ay gaadho ee qiimaheedu halkaa gaadho ayaa dee sakagal ay noqonaysaa lacagtiisa dee muddadii xawlkiina uu soo wareego taasuu markaa sheekaasi rajaxaya inkastoo marnayba ay haboonta qofku hadduu tijaaradiiyar iska wato amaba gaari jeeblaha ahaado amaba dukaan ha ahaado oo laba saddex boqol oo dollar ay iska gaadho sanadkiina uu soo wareego wax yar inuu ka bixiyaa kolleyba inay iska wanaagsan oo intan qadarkaa yar inuu iska bixiya ay fiican tahay haddana dee culimadu waxay leeyihin markaynu si dhaba u tixraacno lama odhan karo dee wax yaroo labadan boqol ee dirhan amaba dee inahaa yara la sheegay kontonka riyaal iyo wixii lamid a ee sekadii lacagtu halkaa ka bilaaban meeshay sekagal ku noqonaysaana waa halka lama odhanayo ayay leeyihin daliilka laftiisuna dee ma sheegayo oo labadii boqol ee uu nabigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi lacag sekagal bay ku noqonaysa waa ilaa lix boqol oo garaam oo lacaga wey marka lacagtan alfidatu saafia marka la eego lacagtan saafida marka la eego waa lix boqol oo garaam bay noqonaysa marka kuwan bbc subaxdii markay sheegayaan dahabka qiimihiisa iyo lacagta saafida qiimaheeda dolarka qiimihiisa marag baalkan waxyaabahan lacagahan wax lagu kalaysloona markay sheegayaan garaamka lacagta saafiga intuu maraya way sheegaan suuqa caalamiga marka haddii kaa la qoran karo waa lagu dhufanaya lix halka garaame lacagta saafiga intuu maraya hadii la ogaado de lix boqol oo garaam baa lagu dhufanaya marka waa la heli karaa nisbadii marley laakiin waxay isku dhawaabay leeyihin culimadu labadaa boqolee dirhamuu nabigu sheegay iyo labaatankaa dinaar baa isku dhawaa xagga qiimo ahaan aada isugu dhawaa marka haddii la waayo tii lacag waa in shan iyo siddeetankan garaamu lagu qiimeeya lacagta oo qofkii marka shan iyo siddeetan garaam xoolihiisi ay gaadhaan uu ku shaqaysanayay wuu ka sakaynaya haddii ka yarina dee maaha bay leeyihi waa nisaabkii markaa lacagta isaguna qadarka ay ku sakoobayso ultaana haddii aynu intaa kaga gudubno dayntii adiga kugu maqnayd ama lagu lahaa waynu kasoo hadalnay qofkii markuu sakeynayo inu iska sharayo dayn baa kaa maqan seed yeelaysaa iyadana way dhacdaa qofku mucaamalada de way iska badan alaan dadka tijaarta ah dayn baa qofka ka maqan xaaladeedu maxay noqonaysa laba xaalaa loo kala qaadayaa bay yihaha culimadu dayntaas qofka ka maqan mid dhow iyo mid dheer waxaa looga jeedaa mid dheer oo qofkii hadii aada imika ka raadsato dee maxkamad u baahanayso ama dacwo dheer amaba muran uu keenayo taabana u kaadiye xoolaha ha u kaadiye waktiga uu helo ee uu gacanta xoolaha ku dhigo unbaa sekadiisii lagu yeelanayo maxaa yeelay dee milkitaamaba qofkii meel waaba lagu haystaa inuu waayana waaba suuragalba ka labaadna waa dayn dhow sida u dhowdahay waxa wey hadduu idhaahdo hebel isi dayntii aan kugu lahaa wuu dhiibaya oo wuu kugu shubaya wuu kugu shubi karaya marka waad ka sakaynaysaa oo waad ka sakaynaysa iyadana maxaa yeelay de waad ku shaqaysan karaysa tan miyuu maalkii geli karaya adaa khiyaar ulo ninkan u daynaya oo waxaad ku dheefinaysa laakin haddii aad imika doobto de intaad kasoo qaadato ad ku shaqaysan karaysa markaa kol hadii aad kasoo qaadan karaysa wax gacantaada ku jira unbu ka dhigan yahay ama baanka ku yaalo saa darteed waa inaad sekadii ka bixisaa iyadoo ninkaas hayaba dayntaa warkeeduna waa intaa markaynu soo ururino afar qowl oo culimadu leeyihiina ku jira laba qowl baa markaa sii raajixa kaasaynu sii qaadan guryihii la kiraynayay marka iyagana xaaladooda sidee bay noqonaysa guryihii la kiraynaya aduur almuajara waxaynu odhan karnaa dhinac kale haddaynu udhigno maguurtada almustaqalaat ee dheebta lagala soo baxayo sida warshadaha iyo baalaan doonyaha diyaaradaha maxaan idhahnaa iyo guryaha la kiraynayo iyo gawaadhidii wax soo saarayay waxoo dhami waxay noqonayaan waa waxyaabo hanti ah oo maguurta iyo kayrahaaba isugu jirta laakiin shaygii sidiisii lagu haysanayo la rabo halaad iyo dhaafi inay kasoo baxdo sidaa lagu hayso iyaga culimadu laba qowl bay leeyihin qaarkood waxay leeyihiin ruuxan waxay la mid yihiin un alaabtii tijaarado kale alaabtii tijaarada ee baacamushtariga ahayd bay lamid yihiin baacamushtarigana waxaa lagu yaqaana qofku wuxuu haysto oo dhan intuu qiimeeyo raasamaalkiiyo faa'iidada intuu isku qiimeeyo sidaynu sheegi doono ayuu ka bixinaya sekada raasamaalkiiyo faaidada intuu isku qiimeeyo haddaba alaabtan iyada ahee dee la isticmaalayo dheeftan ka soo baxay iyadana intoo la isku wada qiimeeyo guryaha iyo wixii kasoo baxayba hala sakeeye bay leeyahay qawl saasuu leeyahay cimaarad uu ninkii leeyahay wuxuu leeyahay baabuur waxa uu leeyahay warshado shaqeeya wax oo dhan ha isku sakeeye bay leeyahay ra-sumaalkii iyo qalabkii iyo faa'iidada soo saaray ha bixiye markaa boqolkiiba de intii lagu lahaa qowl labaad baa waxa uu leeyahay culimada malaa waa ka dee la odhan karo culimo badanina waa ujanjeeraane wixii kasoo baxa in la sakeeyo baabuurtii wixii ay soo saaraan warshadihii wixii ay soo saaraan wahalomate radooyihii maraakiibtii wixii ay soo saaraan in la sakeeyo oo dee nebigu faraskii iyo hawlkii beerta qodayay iyo addoonkii iyo weelaha sekada waa ka reebay maxaayaale waa shay isagu sidiisii u jooga sidiisiibuu shaygani u jooga laakin waxbuu soo saaraya markaa kuwayaalaha uu nebigu ka reebay sekadun bay lamid noqonayaan bay leeyihi sidaa darteed de waxaan warshadihii shaqaynayay iyo wixii oo dhan wixii kasoo baxay sanadkan marka laga sakeeyo halkaasaa lagu xidhaya raasumaalka halkaasaa lagu joojinaya buugbiya dee ilaan labadii buug baa isbaal soconaya wixii baxay iyo wixii soo galay markaa wixii soo galay dib buu ka qoraya qof oo halkaasaa laga qoraya wixii soo baxay faa'iidaa sanadka dambe waxaa soo baxay o dhan waa in la sakeeya ama adigu dhisma geli ama dee qayb kale kusii istismaari ama kaashnimaba ku hayn wixii soo baxay unbaa masaakiintu ay kaa rabtaa qadarkoodii inaad siiso saa doonto adigu dee meelo kale kusii xes adaa yaqaan laakiin buuggan dakliga ayuunbaa lagu eegayaa sanadkii hore halku ku joogay inta kusoo baxday warshad ama guri cimaaraddii wixii kusoo kordhay asina waa guryihii kirada ahaa sekadii baac mushtariga iyadana waxay kaga duwan tahay iyada waxyaabo dhowra masel looma eego iyada sekadan baac mushtariga in nisaab ay gaadho kolka hore ee hadduu qofkani alaab yar oo qadarkii sekadaba aan gaadhaynin ku bilaabo baac mushtari bishaa uu bilaabay bisheedun baa la eegaya inay sekagal tahay in kale hadday sekagal noqoto wuu ka bixinaya waxa labaad ay kaga duwan tahay iyadu waa la qiimeeyaa wixii hadii uu yahay xoolo nool iyo hadii uu yahay qalab iyo hadii uu yahay lacag waa la isku wada qiimeynaya markaa lacag baa lagu qiimeynaya lacagta wadankaa laga isticmaalo ayaa lagu qiimeynaya markuu qofkaasi wixii isku wada qiimeeyo ayuu dabeetana wixii dayn ahaa iska jaraya dayntii isaga maqnayd ee dhaweydna wuu kusii daba qoraya kaashku yaalayna waa kusii daba qoraya markaasuu dabeetana nisbal maawiya boqolkiiba labiyo badh buu uqaybinaya laakiin horta waa inuu nidaamkaa umara awalan waa inuu wixii qiimeeyaa alaabnimo ku yaalay noocay doonayaan ba ahaade waa inuu markaa ku dara wixii lacagu hayo kaashka oo dee maca faa'iidadiina way la socotaao raasamaalka iyo faa'iidadiina way wada socdaa markaasuu dayntii dhaweydna kusii daba qoraya intaasi waa intii u lahaa markaa wixii lagu leeyay ka taraya wixii soo baxa waa inu sakeeya warkeedu iyadana sidaasaabuu kusoo urursan yahayba zakada iyada curuud tijaara ama badeecadii baaca mushtari xoolihii noolaa iyada dee waktigooda waa dheeriya waana la iska wada garanaya oo geeli dee shan buu kusakoobaya arigiina afartan loodiina soddon intaasay kusakoobaya qadarka ay kusakoobayaan mid walbana dee waxaa laga bixinayo iska macruuf iyagu beeraha oo kale marka ay soo go-aan unbaa laga sakeeya halkii tanba jawaan baa la bixinaya toban jawaan wey tobankaas jawaan waa in mid la bixiyaa beerihii dee beer roobaadka ahaa ee roobku unu waraabinaya wa aatuu xaqahu yawma xasaadi ilaahay baana maalintaa goosataan xaqiisa bixiya marka xaqiisuna toban meelood wixii kusoo go-a intood ka dhig waanaad meel bixisaa laakiin waa hadduu gaadhayo toban jawaal oo aynu uga jeedo labaatan gadbadood ilan jawaal iyo gadbadi sooma kala duwana labaatan gadbadood markuu gaadhayo waa in la bixiyaa cosho toban meelood inta loo qaybiyo meel la bixiya laba gadbadood la bixinaya laba gadbadood ba ka baxaya waxaa marka laga sakeeyo intuu doonada ha yaalo dee ilaahay wuxuunu yihi xaqiisa maalintaa goysaan ka bixiya xaqiina laga bixi markaa mar labaad dee kuma soo noqonayso isaga waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay kuwa kale wey baalkii malabka oo kale isaga waxay leeyihin culimadu dee sidaqo qofku ka bixiye mooyaane zaka kama waajibayso waxaa kale aimadu ka hadlaan masal waxaa ka soo baxa min almihani alxora waxqabadka qofka ama xoogiisa dadka waxaa jira dadku way kala duwan yihin dad baa soo saara farsamo yaqaanimadooda dakli badan ay soo saartaa sida masal kii looyarka ahaa kii daktarka ahaa kii injineerka ahaa dakli bay soo saaraan dadkaas oo dhan ama hay-adaha lacag ka qaataanin dee mushahar marka mushaharkiisina waa iska macruuf dee inuu fara badan yahay marna wuu sakeynaya laakin laba qawl bay isugu khilaafsan yihiin oo ma bil walba wuu sakeynayaa miya mise sanadkiiba waxaa la odhan doonaa un sanadkiiba ha sakeeye labayo tobanka bilood wixii usoo baxa qofka un dee ha sakeeye dhinihii kale markaa baalkii la odhanaya isaga rikaaska xoolihii uu qofku helay dee shan meelood oo meel baa laga bixinaya وفي الركاز الخمس ده حديث هو tilmaamay sekadu waxa isweydiin la maalka lagu yeeshaa mise qofka qoortiis waa laba madhab oo kala duwan waxaynu uga jeednaa taa macnaheedu yahay masala hadii la idhaahdo qofka qoortiisaa lagu leeyahay maalkii sekada ay ku waajibtay hadduu dhacmo sekadii isagumaynu haysanaa wey masala ninkani boqol kun bu haysa oo dollar iyadoo sekadii ku waajibtay baanu ina siinin markaasay ka dhacmeen marka hadii la yidhaha koortiisaa lagu leeyay isagaa la odhanaya ken dayn bay la kugu ahayd oo dad shuraako kulahaa baana siin oo gobodfal baa ka yimi hadii la yidhaha maalkaa lagu leeyahayna dee wuxuu ku jawaabayaa maalkii uu dhacmay markaa dimadiisaa lagu leeyahay qofkan isagaa marka zakadii ay ku waajibto koortiisaa lagu leeyay marka haddii xoolihii dhaafaan sekadii waa laga doonaya xoolihii sekada lagama bixinaya haba dhaafeen waayo dadka masaakiin ciddii xaqan kulahayd cidda ka xanigtay waa isaga taskiin waayo markaa nin hanti ku hayay oo hantigii aan ku siinina bakaalkiisa ku kufushay ilaa intuu tuugxadayay maxaad utaqaana ma tuug baxday baa loogu garaabaa mise naftii baa la idhahda adigaa ila xanibe waxa weeye qofkan isaga qusuur iyo xadgudubka sameeyey islaamku waxaanu ogolayn alfiraaru min azaka in sekadii laga cararo oo marka sekadu ay soo dhawaato un hebel ay ilmaadeen yihiin uu yidhaahdo wax alla waxaygiiba waan ku siiyey hebelow laakin iga warhay oo marka waktigii xawlku uu dhaafo igu soo celi haddana dee ilaahay lagama hoos tuso oo lama khiyaamayn karayo markaa rabbi firaaran min azaka amaba afartan adigu lahaa markaasaa waxa uri dee labaatanna reer buu ku daray si aanay sanadka akhirkiisa seke loogu yaalo maya aynu isugu dari un waxaynu odhan doonaa adun baad kala eriye sekadun baad ka cararayse wixii kugu waajibay iska keen qadarkeedaa la siinayaa qofka miskiinka ah wax ku filan ayaa la siinaya wax ku filan oo muddo kara ama ha ku shaqaysan karo ama safar ha u goyn kareene wax ku filan baa la siinayaa weliba haddii mas-uulka ummadda islaamku uu qaybinayo qof walba inuu ku shaqayst ku siinayaaba si dadkani sanadka dambe laftooda aynu sekada uga qaado oo ay aqniyada ugu biiraan oo iyagoo fuqaro ah aanay dib inoogu soo noqonin qofkii shaqaysanayay wax soo saarka lahaa shaqana helayay ma la siinayaa sekadii maya nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba nin baa u yimi xoog badan oo markaasa ay yidhaaheen sekada wax naga sii markaa kor iyo hoos buu eegay isagoo la yaabay dabeetana waxa ui haddaad doontaan waan idin siini walaa xabad fiha liqaniyin walaa liqawiyin muktasib qof maalqabeena ama shaqaysan karaya sekada dheef kuma leh ase de inuu shaqo helaya sideenan oo kale de haddii aan meel wax laga soo saaraba qofkii aanu helaya xoogiisa muxuu qabanaya markaa masaa'ilkaas oo runtii aynu ku soo ururinay zakadii iyo meelihii lagu bixinayay waxaa kaloo iyadana masalan raacin lahay laa yajuuzu sarfu zakati fi wujuhi lqurab meelaha qur-aanku uu sheegay sideedaa mooyaane meelihii kale ee ilaahay loogu dhawaanayay laguma bixin karayo sikadii masaajid baanad ku dhisay madrasad baan lagu dhisay wadana laguma samaynayo mashruuc ummadda ka dhaxaynaya ka dhaxeeyana laguma fulinayo sekadii inaad adiguna iska macmalato maaha ama aada iska fatwa un isa siisee waxa weeye sideedan qolo un baa la siinaya meelaha kale dee dawladda iyo ummadda islaamka iyo bangiga muslimiinta iyo meelahaasaa laga maalgelinaya dhulkaa kale laakin sideedan qolo wixii ka joogaa la siinaya inama sadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin wlcaamiliina calayha wlmualafati quluubuhum wafi riqaab wlgaarimina wafi sabiili illahi wabni sabiil sideedaa wey saamkaa laga yaaba afar shan meelahaas inay joogaan sekada ayaa qaybinaya imaam muslimiinta oo caadilahoo shareecadooda ku xukumaya haddii uu jiro isagaa lagu shubaya dee dadkii mutaystayna siinaya haddii laga shakiyo taa qof wal ay ku waajibtay isagaa bixinaya ina waa cibaada si aanay khalqal uga gelin qof waliba waa inuu isagu markaa bixiyaa oo meesheedii uu dhigaa si aanay dee aanay ugu soo noqonin dhibaatadii isaga haddii cid la siinayo in cid kastoo miskiina la siiyaa way fiican laakin waxaa si wanaagsan in la siiyo qofkii haddana saalix ahaa qof baahan saalixna ah laba dheeraad buu leeyahy faadcimuu طacaamakum alabqiya wauluu macruufikum almu'miniin dadka wanaagsan ilaahay ka cabsanaya waxsiya buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam laakiin qof aad ogtaa markaay isu ku yimaadaan qof u isticmaalayo masaariifnimo oo deneertiisii u baahan yahay iyo mid dee burburinaya waad iska dareemaysa caawo inuu ku shidanayaba dee way kala tagsan yihiin labadaas waxaa sii fiican in la siiyo zawjkii iyo aqaarib zawjkii ma siinayo sawjadiisa oo wuu biilinayaa dee laakiin sawjadu haddii ay maalqabeen tahay oo sekadu ay ka baxayso way siinaysaa ninka iyo carruurta maxaa yeelay dee iyadu ma biiliso xilkama saara xilku isagunbuu saaran yahay aqaaribtiina in la siiyo ayaa wanaagsan oo weliba loo buriyo sekadii dadka cilmiga daalibulcilmiga iyagana waa la siinayaa dula alcubaad kuwa ka cibaadaysanaya maya oo kan cibaadaysanayaana dee nafci gaara buu wadaayo isagun u gaara ajriga isagun baa leh laakiin qofkan cilmiga baranaya ama ummadda baraya de isagu waxa uu leeyahay nafci caama qofka nafciga caama lihi wuu ka horeynaya ka nafciga khaaskaa leh waa masaalix caama iyo mid khaas hadduu qofkii gefo alkhata fi masrafi zaka oo bixi buu isiriyo markaasu dabeedna siiyey mid aanay kuma baxayninba markii dambe u gadaal ka ogaaday dee ha qaleeyo ha qaleeyo ilan dadkii lahaa weli way sugayaan danahaaga ad u bixiso aada u gaftay wey maad iska ogsad markaa taa horena ka lumi mayse sadaqa un bay unoqonaysa taa horena sadaqa unoqon laakin inaan waajibkii ka dhicin ayaa caddaatay duhur baad istiri tuko koob iyo tobankii baa tukatay maxaa kula gudban de inaad ka wada soo celiso markaa kol haddii ay caddaatay sekadii aada bixinaysay markii hore in meeshii aada la seegtay de soo celi zakadii haddii ay kalifayso qofkii oo la tuhmayo oo la odhanayo sekadii ma bixiyo inuu idhaar ku sameeya wanaagsan oo muujiyo in tubdu sadaqaati fa nicim maa hiya wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum sadaqada sunahana iyada qarinta ayaa ku wanaagsan sakaati fudriga salaasada dambaynu si gaara uga hadli insha allah su-aalahana labaatan daqiiqaan isiinaya wuu odhan karaa dee sekadaisi hadii uu dadkii kamid yahay ehelka ahaa hadii uu kamid yahay kuwii mutaysa ciddii seko bixinaysay si wuu odhan karaa dee ceeb malo xaqiisi oo weydiisanaya un xaqaaga dee ciddii haysa waad weydiisan kartaa oo labadan nin ee u yimi nabiga caleyhi salaatu wasalaam sababta ku diiday may ahayn seka weydiisiga laakiin waa iyadu dareemay inaanay kuwii mutaysta ahayn waya saas la sanadka o dhan wixii usoo hadhay un buu ka sikeynaya wixii usoo hadhay ha way wad ha soomka iyo sekadun bay su-aalaheena ku kooban yihin ha way ya ha hawaad su-aal yeela meesha ku jirto odhanaysa qofkan ganacsadaha markuu alaab sii qiimeynayo ma wuxuu soo siistay buu ku qiimeynaya mise wixii macalfaa'iida uu kasi iibinayo labada qowlba way jiraan laakiin sixira suuqa jamcinaya sixira suuqu waa inuu ku qiimeeya sixira suuqa markaa ay joog